Mas'uuliyiin ka tirsan degmada Garowe ayaa kormeer shaqo ku tagay xaafadda hodan ee Garowe oo maamulka xaafaddaas oo kaashanaya bulshada ay ka bilaabeen olole nadaafadeed oo iskaa wax u qabso ah ololaha nadaafadeed oo ah mid kor loogu qaadayo bilicda xaafadda hodan ee magaalada Garowe ayaa waxaa si isxilqaan ah uga qayb qaadanaya maamulka iyo bulshada xaafaddaasi ku nool oo kaashanaya dowladda hoose ee degmada Garowe gudoomiyaha xaafadda hodan Shukri Cabdikariin oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha xaafadda ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed ee ay xaafadda ka sameeyeen waxaanu saakay ka qaadnay laba laamood laanta alxigma ee xaafadda hodan iyo laanta xaafadda hodan ee sheikh yaasiin halkan waxaanu ka qabanay ololo ballaaran waxaanu ku shaqaynay si mutadawacnimo ah waxaanu u shaqaynay dalkayaga iyo dadkayaga waxaa nagala soo qaybgalay degmadii waxaa nagala soo qalay agaasimaha fayadhowrka xaafadda ka shaqayn jirnay sidaaniyo si lamida baanu u shaqaynaa hagarla'aanah isbuucan oo ah shaqadii ugu horreysay oo aan marka xilka la wareegnay aan niri waa qabanaynaa oo ah ololo nadaafadeed oo muddo sideed beriya soconaya oo aan ku kala bixinayno sideedda laamood ee xaafadda kaasoo ay nagala qayb qaadanayaan dhammaan bulshada xaafadda hodan marka inaad aragteen oo indhihiina macaliniya asaaka waa noo bilow waa maalinteedii koowaad halkaasi kasii soconaysaa xaafaduhu si wadajira bay u wada shaqaynayaan keliya degmada iyo xaafadan laanta keliya xaafadda bulshadeeda laguma sii daynaya xaafadda hodan oo dhan baa isugu imaanaysa laan kastana waa laga qabanaya maan guddi iyo maxay tahay shacab magaalada xaafadda deganba dhammaantayaanoo wada soconna oo garbaha isaansanaya saaka waxaan bilawnay nadaafad ololihii nadaafadda aanu saaka bilownay lixdii ayaan hadda wadnaa weli sidaa darteed dhanka kale mas-uuliyiintii kormeeray ololaha nadaafadeed ee ka socda xaafadda hodan ayaa bogaadiyey hawsha ay hayaan maamulka iyo bulshada xaafaddaasi aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maadaama ay muxuahayto waxqabadkoodii ugu horreeyey oo ku muujiyeen inay muxuu ahayto qashinkii xaafaddii ka guraan aad baan u soo dhowaynayaa dardaaranka iyaguna waa ahaayo maalintii dhaweyta aad baan maamulka cusubla dardaaranay inay muxuu ahayto bulshadu ay wada shaqayso saaka waad bilowdeen laakiin waxaanu doonaynaa inaydan soojin ilaa magaa xaafadda aad ka dhammaysaaniin xashiishka dhex yaalla waxaan taagannahay waa togii sheikh yaasiin maasha allah waad u jeedaan soo nadiif u yahay togu oo ay gabdhuhu uga gurayaan oo maaragtay xaaladdu ay u tahay wax aad iyo aad loogu farxo oo aad loogu mahad celiyo xaafadda dhankan toga ay ka degan yihiin waxaan jecel lahay marka xaafadaha kalena u sheegaynaa inay sida ay hodan xaafa iyo qolada la yidhaahdo naasahablood